sir ayaysan xubno ka socday wasaaradaha waraabka iyo biyaha ee dowladaha masar suudaan iyo etoobiya shirkaasi oo garwadeen ka yahay ururka midowda afrika ayaa lagu garfeeyey xiisadda webiga niilka shirkan ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo laba toddobaada kaasoo midowda afrika uu ku doonayo in xal lagaga gaadho muranka biyaha webiga niilka ee saddexda dal o dhexeeya warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaahiro ka soo diray waryahayga xuseen cusmaan saxnuuni wasaaradaha waraabka iyo biyaha ee dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya oo maalintii shalay wadahadal u bilowday ayaa isku raacay in guddiyo farsamo iyo qaanuun in ay ka wada xaajoodaan qodobada ay isku khilaafsan yihiin saddexda dowladooda tallaabadani ayaa timid kadib markii maalintii shalay kulan dhinaca fogaan aragga ay yeesheen wasiirada waraabka iyo biyaha ee xukuumadaha qaahira khartuum iyo adis ababa war ka soo baxay wasaaradda waraabka iyo biyaha ee dowladda masar ayaa lagu sheegay in masar shirka ay ka sheegtay in ay diidan tahay in dowladda ethoobiya ay buuxiso kaydadka biyo-xireenkeeda iyadoo aan saddexda dowladood wax heshiis ah aysan ka gaarin arrinkaasi wasiirka waraabka iyo biyaha ee xukuumadda qaahira maxamed cabdulcaadi ayaa ku baaqay in sida ugu dhaqsyaha badan heshiis looga gaaro xiisadda biyo-xireenka ethoobiya si uusan dhibaato u sababin sidoo kale wasiirka biyaha iyo waraabka ee dowladda suudaan yaasir cabaas ayaa dhankiisa muujiyey walwalka uu ka qabo saameynta uu yeelan karo biyo-xireenka ethoobiya waxa uuna ku baaqay in heshiis rasmi ah laga gaaro xiisadda biyo-xireenka ethoobiya laakiin wasiirka waraabka iyo biyaha ee dalka ethoobiya ayaa mar kale ku celiyey in biyo-xireenka ethoobiya uu yahay mid horumar ah oo aan wax dhibaato ah ku yeelan doonin dowladaha masar iyo suudaan warbaahinta qaranka ee dalka masar ayaa xaqiijisay in maalmaha salaasada iyo arbacada in wadahadalka diiradda lagu saaro dood ku saabsan qodobada la isku diidan yahay iyo in xal loo helo arrimahaasi shirkan oo ka dhacaya dhinaca aaladda zoom ama fogaan aragga ayaa waxaa soo agaasimay ururka midooda afrika waxaana korjoogto ka ah dowladda maraykanka midooda yuruba iyo weliba garyaqaano ka socda midooda afrika ururka midooda afrika oo shirgudoon ka ah dowladda koonfur afrika ayaa shir gogol xaar ah u qabatay bishii hore dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya si xal loogu helo xiisadda murugsan ee biyo-xireenka ethoobiya xukuumadaha qaahira khartuum iyo adis ababa ayaa wadahadal u socday tan iyo sannadii labada kun iyo labaiyo tobankii si xal loogu helo xiisadda biyaha webiga naila balse wax heshiisa ma aysan gaarin kadib markii dowladda ethoobiya ay ka cagajiiday in ay saxiixdo heshiiskii ugu dambeeyey oo garwadeen ay ka ahayd dowladda maraykanka arrimahan ayaa imaanaya xili kumanaan reer ethoobiya ah dibadbaxyo ay ku soo dhoweeyeen maalmihii lasoo dhaafay buuxinta biyo-xireenka qaybtiisa koowaad halka dadweynaha iyo dowladda masar si weyn ay ugu walwalsan yihiin biyo-xireenka dalka ethoobiya ayaga oo rumaysan inuu saameyn weyn ku yeelanayo nisbada dadka masaarida ay ka helaan qulqulka biyaha webiga naila xuseen saxnuuni v o a qaahira